إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعd عibaad الlah walaalayaal waxaynu ku soo jiray silsiladii xurmaة الmuslim ruuxa muslimkaa xurmada uu leeyahay iyo inay xaaraan tahay in lagu xadgudbo hadday dhiigiisa tahay hadday maalkiisa tahay iyo haddii ay sharaftiisa iyo cirdigiisa tahayba waxaynu maantana biidn اllahi jala shأnuhu ka hadlaynaa min xurmati lmuslim cadamu lictidaai calaa shacaa'irih waxaa xurmada ruuxa muslimku uu leeyahay ka mid ah inaan lagu xadgudbin shacaa'irta islaamka ee uu xambaarsan yahay inaan lagu ceebayn ama aan lagu canaanan ama aan lagu colaadin astaamaha yacni waxa weeyaan ka muuqda ee diinta hadday garhka tahay iyo hadday guntiga tahay iyo hadday xijaabka haweenka tahayba walaalayaal waxa xaqiiqo ah in islaamku daahirka iyo baatinka labadaba uu xukumo oo sida baatinkaaga hoose iyo qalbigaaga islaamku uu xukumayo ee ay waajib u tahay qalbiga inaad ka toosan tahay iyo baatinka hoose ayaa daahirka iyo muuqaalka guudna ay waajib tahay inaynu ka toosnaano oo daahirka iyo baatinku way kala socdaan oo lama kala saari karo waxaa laga yaabaa bacdu nnaas ama jahli iyo aqoon darro ha noqoto ama badrheer iyo ukas eh inay kala saaraan daahirka iyo baatinka oo ay yidhaahdaan maxaa ka huseeya islaamka madharkayga iyo waxaan xidhanayo iyo garhkaan la baxayo iyo guntigaan dheeraysanayo attaqwaa haahunaa alla kacabsigu waa qalbiga laakiin kuwaas oo kale waxaa jawaab ugu filan hadalkay salafku hore u yidhaahdeen low barrat quluubuhum la barrat jawaarixuhum haddii qalbiyadoodu ay samafaleen oy hagaageen oo ay toosan yihiin xubnahooda waxa ka soo daahiraya ee ka muuqdaa hagaagi lahaa waayo inaku qalbiga ma ogin oo allah baa taalacanaya jalla sha'nuh laakiin waxaa calaamad iyo astaan u ah qofka qalbigiisu hagaagsan yahay in daahirkiisa iyo muuqaalkiisa iyo xubnihiisa iyo camalka uu qabanayaana uu hagaago sidoo kale qofka qalbigiisu uu kharaabee uu fasahaado waxaa calaamad iyo astaan u ah in acmaasha xubnihiisa ka soo fulaya iyo daahirkiisuna uu fasahaado oo had iyo jeer asalka iyo asaaska yacni rasmiga ah ee hagaagga iyo xumaanta labaduba ay ka soo fulaan waa qalbiga laakiin calaamadda muujinasaa ah qofka daahirkiisa iyo camalka ka muuqda walaalayaal waxaa markaa maanta maqsadkeennu uu yahay sida ruuxa muslimkaa aanay u bannaanayn in lagu xadgudbo dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa ayaa sidoo kale shacaalaamka ee ka muuqata ee calaamadii astaanta waa islaamnimadiisa iyo diintiisa inaan lagu xadgudbin oon lagu xumayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi abikariim walain sa'lthm layaquuluna inama kuna nakhuud wanalcab qul abiاllahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum haadihi alaaya ilaahay waxa uu kaga waramay niman munaafiqiin oo aflagaadeeyey nebi moxamed iyo asxaabtiisii waxay la yimaadeen eraye aflagaada ku ah nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii sharafta badnayd oo waxa ay ku soo aroortay sida imaamu tabari tafsiirkiisa uu ku tilmaamay xadiidka ibnu cumar uu ka soo wariyey inuu yidhi waxa weeyaan rajulan min almunaafiqiin nin munaafiqiinta ka mid ah ayaa duulaankii ama khaswadii tabuug la odhan jiray nebi moxamed iyo asxaabtiisu markii khaswadaas ay waxa weeyaan ku jireen ayaa nin munaafiqiintii ka mida waxa uu yidhi maa ra'aynaa mila quraa'inaa haaulaa argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda alliqaa waxau yidhi maanaan arag quraadeennan oo kale nebi moxamed iyo asxaabtiisii ayuu farta ku fiiqayaa waxau yidhi nimankan quraadee qur-aanka akhriya wax lamida maynaan arag oo marka cunto laysugu yimaado ka cirweyn marka majlis laysugu yimaadona ka been badan marka dagaal rag isku arkana ka fulaysan kuwaasoo kale ma arag buu yidhi markaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii ayuu ku tilmaamay dad cir weyn oo been badan oo fulay ah marka goobta dagaalka laysugu yimaado walaalayaal haadihi alkalimaat cawf ibnu maalig oo maqlayay ayaa yidhi waa beentaa wallaahi la ukhbiranna rasuula allah rasuulka ilaahayna waan u sheegi dabadeed rasuulkii markuu u tegay wuxuu gaadhay iyadoo waxyigii uga soo dheereeyeyba oo rasuulka loo sheegay aayadina ay nimankaa ku soo degtay aayadda nimankaa ku soo degtay waa maxay waa hadalkuu allah yidhi jalla sha'nu walain sa'altahum haddaad weydiisa nebi allow kuwaa maxaa aflagaadada iyo ceebtaa idinku xambaaree idinku kalifay layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wanalcab waxay odhan doonaan waanu iska ciyaaranoo dheeldheel iyo ciyaar ciyaar bay naga ahaydee naga dhab may ahayn waanu ku kaftamanay ama ciyaar bay naga ahayd bay odhanayaan oo socodka iyo safarka wakhtigun baanu isku dhaafinanay ee qasad iyo ujeeddo kale kamaanaan lahayn waxaa allaahuu yidhi qul waxaad ku tidhaha nebi allow oo sidaa markay ku yidhaahdaan aad ugu jawaabtaa qul abillaah ma allah subxaanahu wa tacaala wa aayaatih iyo aayaadkiisa wa rasuulih iyo rasuulkiisa ayaa kuntum tastahzi'uun waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisii ayaad ku dheeldheelayseen oo dheeldheel iyo ciyaar ciyaar aad ku jeesjeestaan oo aad xaqirtaan aad ka dhigteen waxaa la yidhi laa tactadiruu waxba ha cudurdaaranina waxba marmarsiya iyo macdiraha raadraadinina qad kafartum bacda iimaanikum iimaankiina dabadii waa gaalowdeen haadihi alaaya waxay nimankaa gaalnimo ugu xukuntay markay aflagaadeeyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtii rasuulka weliba diintii iyagu may aflagaadaynoo diinta kamay hadal laakiin kuwii xambaarsanaa oo nebi moxamed iyo asxaabtiisii ah ayay aflagaado ku sameeyeen markaasaa la yidhi waxba ha cudurdaaranina waa gaalowdeen eh walaalayaal waxa aayadda aynu ka qaadanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo dadka ehelka u ah aflagaadada la aflagaadaynayo ee waxa weeyaan xumaan iyo xadgudub lagula kacayaa wax sahlan oo fudud inaanay ahayn laakiin arrin aad iyo aad culayskeeda u leh inay tahay waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi alkariim aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi الsadaqaat wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allaahu minhum walahum cadaabun aliim ilaahay waxa uhi jalla sha'nuh iyadoo munaafiqiinta iyo tilmaamahooda la tirinayo oo sirtooda iyo xumaantooda la fadeexadaynayo bannaanka lasoo dhigayo ayaa rabbi waxa uu yidhi aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi sadaqaat waa kuwa ku dhalleecaynaya kuwa sadaqaadka sunnada ah la baxayee mu'miniinta ka mid ah waayo tatawuca waxaa looga jeedaa macnaha sakadii ku waajibtay ma aha ee sadaqadii sunnada ahayd ayaa xoogooda iyo xoolahooda ilaahay dartii ay uga bixinayaan sadaqa aan waajib ku ahayn oo sunnaha ayay ilaahay dartii u bixinayaan markaa rabbi waxa uu yidhi kuwaasi waa aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi sadaqaat mu'miniintaa sadaqaadkaa sunnada ah la baxaya waa kuwa ceebaynaya ee dhalleecaynaya waaladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum kuwaa mu'miniinta ahoo dee awooddoodaa iyo inta ay karayaan mooye wax kale aan helayn macnaha waa dadka mu'miniinta ah ee nin walba intii karaankiisa iyo awooddiisu ay tahay bixinaya nin badsada iyo nin yaraystaba nin baytaalkiisu inta uu yahay kuwaasay ku ceebaynayaan sadaqada oo fayaskharuuna minhum markaasay ku jeesjeesayaan oo ay dheeldheel iyo ciyaar ciyaar ka dhiganayaan waxa ilaahay markaa tilmaamay kuwa noocaasihi inay yihiin kuwa munaafiqiinta ah waxaa saxiixu lbukhaari ku sugan xadiidu abi mascuud cuqbat bni camrin alansaariyi radia allahu canhu annahu qaal lama nasalat aayatu sadaqa waxa uu yidhi saxaabigaasi markii aayaddii sadaqadu ay soo degtay dadka lagu dhiiri gelinayo waxbixinta iyo sadaqada kunnaa nuxaamilu calaa duhuurina waxa uu yidhi dhabarkayaga ayaanu ku xamaalan jirnay oo ku shaqaysan jirnay oo intaanu alaabta iyo waxyaabaha la midka ah dhabarkayaga ku soo xambaaranno ayaa mushqaayadda aanu ka qaadannana ilaahay dartii aanu u bixin jirray waxau yidhi markaa fa jaa'a rajulun fatasadaqa bishayin kaiir nin ayaa yimid markaasuu sadaqo fara badan la baxay fa qaaluu muraa'in markaasina kani waa istus wuxuu waxaasoo dhan oo xoolaa meesha u keenay ha lagu arko ha lagu maqlo wa jaa'a rajulun aakhar nin kalaa yimid fatasadaqa bisaac galaan buu sadaqadaystay waa intii isagu uu karaayey fa qaaluu ina allaha lahaniyun can saaci haada markaasay yidhaahdeen kan galaankiisa ilaahay muxuu ku falayaa hani buu ka yahay fanasalat haadihi alaaya markaasay aayaddani soo degtay aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi sadaqaat kuwa ceebaynaya mu'miniintaa sadaqaadka la baxaya walaalayaal waxa xadiidkaa ku cad munaafiqiinta kamay badbaadin kuwii waxa fara badan bixiyey oo waxay yidhahdeen way istusayaan kuwii waxa yar bixiyeyna kamay badbaadin oo waxay yidhaahdeen intan ilaahay muxuu ku falayaa waxaad garanaysaa markaa sifada munaafiqiinta lagu yaqaano inaan sinaba lagaga nabadgelin oo ruuxa muuminkii tallaabaduu qaadaba si kale inay u turjumaan oo si kale ay u fasiraan waa caadatu lmunaafiqiin xilli kastoo la joogo iyo zaman kastoo la joogo walaalayaal waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi alkariim ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatagaamazuun ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh ina aladiina ajramuu kuwii xumaanta falay ee mujrimiinta ahaa ee xumo falayaasha ahaa kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waxay ahaayeen adduunka markay joogeen kuwa mu'miniinta ku qosla oo dheeldheel iyo xaqiraad ay xaqirayaan darteed ugu qosla mu'miniintu marka ay soo maraan ilaahay intaa kumuudayna waxa uu raaciyey waidaa maruu bihim yataghaamazuun marka ay soo maraanna hoostaa layska qanjiidhinayaa waa laysu iljebinayaa waa kuwan kuwii hoosta ayaa layska eegayaa haadihi alaaya waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay dhaqanka mujrimiinta iyo xumofalayaasha inuu dhaqankoodu yahay kuwa mu'miniinta ah ee sunnada iyo tawxiidka iyo shacaa'irta islaamku ay ka muuqato marka ay soo maraan waxay mujrimiintu kula dhaqmaan inay ku dheeldheelaan inay ku qoslaano waxa weeyaan qosol iyo waxa weeyaan ciyaar ay ka dhigtaan marka dhaqanka noocaasihi waa dhaqanka mujrimiinta iyo gaalada laakiin waxaa ayaan daraa ruux islaam u nisbo sheeganaya inuu ruuxa walaalkii ee muslimka ah ku ceebeeyo dhaqanka diinta islaamka ama ha garta ama yuu garan laakiin waa ayaan darra in badanoo bulshadeenna ka mid a haysata waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi alkariim zuyina liladiina kafaruu lxayaatu اdunyaa wayaskharuuna min aladiina aamanuu wاladiina اtaqow fawqahum ywma alqiyaamah wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahay waxa u yidhi subxaanah zuyina liladiina kafaruu lxayaatu اdunyaa kuwa gaalada ah nolosha adduunyaa loo qurxiyey iyo dhaldhalaalkeeda nolosha adduunyo ayaa loo qurxiyey oo dhalaalkeeda iyo dhandhamadeeda ayaa ay ku hallaabeen intaa kumay joogsane wayaskharuuna min aladiina aamanuu mu'miniintana waa ku dheeldheelayaan oo waxa weeyaan dheeldheel iyo jees jees ayay ka dhiganayaan addoommada ilaahay iyo rasuulkiisaba rumeeyey laakiin ilaahay muxuu mu'miniintaa ugu jawaabay waaladiina ataqow fawqahum yowma alqiyaamah laakiin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka cabsaday ee ilaahay amarkiisa qaatay wuxuu u diidayna ka tegey kuwan maanta ku dheeldheelaya ciyaarta ka dhigtay iyagaa maalinta qiyaamo ka sarreeya halkay kuwani adduunyada kuwan kaga qosli jireen ee ay kaga dheeldheeli jireen arrintu waa isbeddelaysaa qiyaamaha kuwa gaaladaa lagu qoslayaa oo dheeldheel laga dhiganayaa jazaa'an wifaaqan waaljazaa'u min jinsi alcamal waxay kasbadeen ay galabsadeen iyadoo laga goynayo ayaa af iyo adinba lagu ciqaabayaa walaalayaal idan haadihi alaayaat waxa ay daliil iyo waxa weeyaan xujo u yihiin inay xaaraan tahay in ruuxa mu'minka ah lagu dheeldheelo iyadoo dhaqanka iyo diinta ka muuqata loo jeedo arrinta noocaasi arrin halis ah inay tahay oo aad iyo aad u culus wa astaqfir اllah alcaiima lii walakum alxamdu lilahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal haddaynu tilmaannay dheeldheelka diinta ilaahay iyo cidda ehelka waa lagu dheeldheelaa arrin culus inay tahay waxaynu tilmaamaynaa madaahiru haadihi sukhriya yacni dheeldheelka iyo jeesjeeska noocaasa madaahirta iyo muuqaalka yacni aynu ka dheehan karro mujtamaceenna iyo bulshadeenna dhexdeeda waxaa ka mid ah icfaa'u lixya wa qasu shawaarib ragga muslimiinta ah inay gadhka la baxaan oo sii daayaan shaarubahana ay gaabiyaan waa astaan ka mida astaamaha muslimiinta waa sunno ka mida sunantii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa shay ilaahay samada ka soo dejiyey qasu shawaarib wacfu lixaa gadhka sii daaya waxa weeyaan shaarubahana gaabiya sidoo kale inay raggu guntiga gaabsadaan oo kuraamaha laga sarraysiiyo waa shay diinteenna islaamka ka mid ah waa sunno ka mida sunantii rasuulka sala allahu calayhi wasalam maa asfala alkacbayni min alizaari fa fi nnaar waa shay ilaahay samada ka soo dejiyey waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo aayadba maad akhriine sidee samada looga soo dejiyey waxaa looga soo dejiyey sida aayaddu ay u tahay waxyi samaawi oo samada ka yimid ayaa xadiidka nebiguna u yahay waxyi samaawi oo samada ka yimid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi fii kitaabihi alkariim waanzala allahu calayka alkitaaba waalxikma wacallamaka maa lam takun taclam nebi allow ilaahay waxa uu samada kaaga soo dejiyey alkitaab kitaabka qur'aanka ah iyo waalxikma sunnada idan sida kitaabku uu yahay waxyi munazal ah ayaa sunnaduna u tahay waxyi munazal ah oo sunnada rasuulku maaha wax nebigu agtiisa kala yimid wamaa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waa loo waxyooday ee wuxuu isagu la yimid ma aha walaalayaal bal haddaba waxaad ka warantaan arrintaa diiniga ah ee islaamkeenna salka ku leh ee adiladaa aynu tilmaannay ay tusaale u tahay ruuxa ku dheeldheela ee jees-jees ka dhigta ee markuu arko nin gadh leh ciyaar ka dhigta iyo dheeldheel markuu arko qof guntigiisa gaabsaday ku dheeldheela bal ka warran waa arrin aad iyo aad halisteeda u leh waayo waxaad ku dheeldheelaysaa shay ka mida ilaahay diintiisii uu soo dejiyey waayo diinta alle in lagu dheeldheelaa waa xaaraan cadaygana dhaho inaad cadayataa diinta ayay ka mid tahay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo sunneeyey assiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirabbi inuu afkana tahaaro u yahay cadaygu ilaahayna uu raalli ka yahay oo afka iyo carabka aad ilaahay ku xusayso inaad ku daahiriso cadayga yacni waa shay sunno ah markaa wax kale iska daayey cadaygana dhaho diinta halka ugu sarraysa iyo halka ugu hoosaysa waa isku wada mid taa waxaan uga jeedaa yacni martabada iyo qadarkeedu wuu kala sarreeyaa oo waajibka iyo sunnadu dee isku mid ma aha waajibkaa culus sidoo kale xaaraanta iyo makruuhu isku mid ma aha oo dee xaaraantaa culus marka darajaadka diintu ha kala sarrayso laakiin dhammaan waxa ka wada dhexeeya magaca diinta ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo ama xaaraan ha noqdo ama makruuh ha noqdo idan walaalayaal yacnii arrin diinta ka mida in lagu dheeldheelaa wax sahlan ma aha sidaynu sheegi doonno waxa suurtagala diintaada inaad ku weydo waayo diintu haddii lasoo gala hamoodin inaan laga bixi karayn haddaad la timaado diintaada wax ka soo hor jeeda waxaad halisu tahay diintaadii inaad weydo marka maadaama diintu ay wax qaali oo qiimo badan tahay dee inaad ilaashato waa waajib adiga ku saaran laakiin hamoodin mar haddaada shahaadatay inaan lagama bixi karayn haddaad nawaaqidulislaam wax ka mida ku dhacdo dee waad ka bixi diintaada ilaasha marka walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah madaahirta bulshadeenna tusaale aynu ugu soo qaadan karro madharulxijaab madharka xijaabka islaamiga ah in haweenka islaamku ay xijaabtaan oo jalaabiibta ay qaataan maanta bulshadeenna dhexdeenna waxa ka dhacday oo jaraa'idada qaarkood lagu soo qoray iyadoo lagu jeesjeesayo lagu dheeldheelayo hablaha yaryar ee xijaabanaya oo xataa kii maqaalkaa qoray ilaahay ha hanooniyo hadduu hidaayo la damcay haddii kalena ilaahay sharkiisa ha ka qabtee hadallada uu yidhi waxaa ka mid ah hablihii yaryaraa ayaa loo heeriye loo xidhay heeryadii awrtoo kale oo xuunsho loo ekaysiiyey waa ereyada uu qoray isagu xijaabkii islaamka iyo hablaheennu huga islaamiga ah inay isu asturaan oo ay jalaabiib qaataan ayuu yidhi heeriyaa loo xidhay heeriyo waa la fool xumeeyey hablihii yaryaraa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun miyaanu ogayn jilbaabku inuu yahay aayad ka mida qur'aanka ilaahay yaa ayuha annabiyu qul liazwaajik wa banaatik wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu gafuuran raxiima walaalayaal waxa xaqiiqo ah jilbaabku inuu yahay aayad qur'aanka ka mid ah dheeldheelka lagu dheeldheelayaana inuu noqonaayo ilaahay diintiisii wax ka mid ah oo dheeldheel iyo ciyaar ciyaar laga dhigtay walaalayaal wallaahi waa ayaan darro maanta hargayso dhexdeeda diinta ilaahay in lagu aflagaadeeyo yacni maanta haddii reer laga hadlo gudkaa lasoo qaadanaya madax haddii laga hadlo gudkaa lasoo qaadanaya laakiin ilaahay diintiisa yaa u maqan yaa u damqanaya oo dareemaya sow innaka iyo intaynala midka a maaha walaalayaal alsukhriya waalistihzaa in ilaahay diintiisa lagu dheeldheelo gaalnimo ayay gaadhsiisan tahay walidaalika culimmadu labay u qaybiyaan yacnii in qofka muslimkaa lagu dheeldheelo labay u qaybiyaan in ruuxa qof ahaantiisa iyo shakhsiyaddiisa lagu dheeldheelo taasi gaalnimo ma aha oo aniga shakhsiyadayda ama abuurka qaabkaan u abuuranahay ama dhaqankayga iyo akhlaaqdayda haddaad wax ka sheegto yacni xagga abuurka dee kii foosha xumaa ama caynkan ahaa yacni madharkayga haddaad aniga wax ka sheegto ama akhlaaqdayda iyo dhaqankayga aniga shaksi ahaan aad wax ka sheegto waxaad ogaataa taasi gaalnimo ma gaadhsiisna laakiin waa min kabaa'iri dunuubo dee xurmadaydii baad ku xadgudubtay waa dembaabtay laakiin maad gaaloobin laakiin waxaad ogaataa waxaan xambaarsanahay haddaad ku dheeldheesho maaha aniga qof ahaantayda diinta aan sifee iga muuqata haddaad ku dheeldheesho oo sukhriyadaada iyo dheeldheelkaagu uu noqdo diinta iga muuqata waxaad ogaataa waa gaalnimo kama sokayso waxay culimmada islaamku ku dareen min nawaaqid alislaam man istahza'a bishayin min diin illaah aw hawaabihi wa ciqaabih faqad kafar ninka ku dheeldheela wax ilaahay diintiisa ka mid ah ama abaalmarinta ama habka ciqaabeed ee islaamiga ee ilaahay soo dejiyey ruuxa ku dheeldheelaa waa ku gaaloobay haddaad tidhaahda waa maxay gacangoyntan waxshigee bahalnimada ah iyo rajmigan waxa weeyaan dhagax kudilkan waxshiga ah iyo jeedalkan zinada yacnii xuduuddii islaamka haddaad caydood ku dheeldheesho waa gaalnimee hadda ogow waayo ilaahay baa soo dejiyey marka ilaahay kamaad xishoon manaad weynayn haddii ilaahay kula weyn yahay xukumkiisuna wuu kula weynaan lahaa waxa la mid ah haddaad garhkan maxaa lagala baxayaa yacnii timahani maxay qiimo leeyihiin maxaa guntigan laga gaabsanayaa maxaa dumarka laga heeriyadan iyo jalaabiibtan lagaga rarayaa waa gaalnimo waayo waa aayad ilaahay kitaabkiisii ka mid ah walaalayaal run ahaantii arrinta noocaasi waa arrin halis badan dad fara badanna u dhuumanaysa waayo waa inaad kala saarto shaksiga iyo sharciga ilaahay waa inaad kala saarto dadka iyo diinta ilaahay waa inay ku kala soocnaadaan qowlka ilaahay iyo qofka ku hadlaya qofkan ku hadlaya wuu khaldami karaa waa bashar waad ku xadgudbi kartaa laakiin qowlka ilaahay ha kaa nabad galo innaka dhibaatadayna haysataa sida berigii qaraxu inagu dhacay oo kale mar alla marka dhibaata dhacdo wax allo wixii astaan iyo calaamad diineed leh ayaa lagu didayaa xaggooda oo waxaa laga yaabaa garhkii in wax laga sheego xijaabkii in wax laga sheego guntigii la gaabsanayay in wax laga sheego arrinta noocaasi waa arrin khatarteeda iyo halisteeda leh waayo haddaan anuu khaldamo dee aniga wax iga sheeg laakiin ilaahay diintiisu ha kaa nabad gasho waa inaad kala garataa oy kuu kala soocnaataa sharciga ilaahay uu soo dejiyey iyo dadkan ku dhaqmaya dadkani way leexin karaan waanay khaldi karaan waanay ku toosnaan karaan basharka wax walba waa ka suurtoobaa laakiin ilaahay sharcigiisu ma khaldamo diinta ilaahay ma khaldanto sunnada nebigu ceeb ma leh laakiin qofkaa ceeb leh marka qofka innaka inaga mida ee khaldama ama leexda ama xumaan iyo xadgudub diinta dhexdeeda ku sameeya haddaynu diinta lafteedii u colaadinno soo ayaan darra ma ah walaalayaal waxaan qodobkaa maanta ugu dheeraaday cid kale haddii la aflagaadeeyo maxkamadaa la ysla tiigsadaa laakiin ilaahay diintiisa dadka sidaa uga hadlaya kama damqanayno oo kama hadlayno in fara badani ilaa man raxima allah war ilaahay diintiisu yacnii qalbigeenna meel weyn ha ku yeelato oo dadka dhaqankooda iyo sharciga ilaahay aynu kala baranno oo diinta ilaahay wax lama taabtaan ah khad cagaaran ama cas oon loo dhowaanayn diinta alle waa inay noo noqoto diinta ilaahay wax lama taabtaan oo ninna aanu afkiisa iyo adinkiisa ku taagin waa inay noo noqoto laakiin sheekadeennu hadday noqoto inaynu dushaas uun ka taagnaano oo maalinta khalad dhacana ilaahay diintiisa aynu aflagaadayno waa ayaan daro walaalayaal sidaan soo tilmaamay yacnii dheeldheelku haddii qofka uu yahay maaha gaalnimo laakiin diinta wax ka mida hadduu yahay cadayna dhaho waa gaalnimo waayo dee nebi moxamed iyo asxaabtiisa kuwii aflagaadeeyey lama odhan waxa weeyaan dheeldheel bay idinka ahayde maydaan gaaloobin waxaa lagu yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum walaalayaal waxa xurmada ruuxa muslimka ka mid ah shacaa'irta diinta ee ka muuqata inaad ixtiraamto dadka qaarkood halkaa markuu qof gadhle ama guntiga u gaabsaday uu kaga soo baxo waxaa laga yaabaa diiqad inay galaan maxaad uga diiqadoonaysaa laakiin tuqaawani hadday halkaa soo marto ama ku garhka iyo gafuurkaba xiray oo xumaan iyo culoobin ee aynu ilaashanno cidda khaldaysa ee diinta dhexdeeda khaladka ku wadana inakoo wada jira aynu u midaysnaano aynu iska qabanno waayo idinma lihi wadaadkii hadlaaba waa sax ku saxan iyo ku khaldan labaduba waa jiraan laakiin kala sooca qofka khaldan iyo qowlka ilaahay oo diinta ilaahay ha ku xadgudbina rabbanaa aatinaa fi dunya xasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله